asalaamu ullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan akhyaarta hawda ay nagala socotay kusoo dhawaada barnaamijka subax wanaagsan odahdahan oo kale aad ka dhegeysataan idaacadda sangun markay korsheegtu soo gaadho subax walba laba saac oo subaxnimo dhegeystayaal barnaamijka subax wanaagsan ayaa ah barnaamij dhegeystayaashu ay nagu warbixiyaan deegaanada ku sugan yihiin sida lagu abreysa hadleynta ugu badan ee laga hadlayo siduu yahay isku socodka gaadiidka goobaha ganacsiga oo shaqeynayaan iyo sidoo kale sida ay daayaartu kala aadeen goobaha barashada waxaan halkan fursad u siinaa dhegeystayaasha inay salaan iyo subax wanaagsan hawada umarya dhammaan ehladooda ayaa asxaabtooda ku kala sugeen dhowley deegaanada hoos yimaada iyo guud ahaan gobolada dalka nambarkaad barnamijka ka qaba qaadan kartaan dhegeystayaal waa eber lix xal saddex soddon saddex lixdan sagaal sagaashan iyo sagaal isla lambarkaasi aad dhanka whatsappka fariimaha gaaban nagu reebi kartaan dhegeystayaal idinkoo naga warbixinayaa saaka iyo deegaanadaad ku sugantihiin sida lagu abristay qaybihii hore barnaamijkaas wanaagsan ayaad si toosaad la socotaan dhegeystaha khadku jira haddian fursada siiyo waa ka xumay dhegeystahaas khadka telefoonka ayaa ka go-ay soo bigsan lana mar kale haddii waqtigu ku saamxo qadarkan awada ku jirno dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa mawjada siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba megatis dhowla deegaanada hoos yimaada halka dhegeystayaasha gobolada kuwa caalamka ay nagala socdaan waraha kulan internetka sida facebook oo ay nagala socdaan beidka idaacadda sanguun radio halka youtube janalka ay nagala socdaan radio sanguun nambarka barnaamijka waa qayb qaadan kartaan dhegeystayaal waa ewer lix hal saddex soddon saddex lixdan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal waa taa dhegeystayaal dhegeystaha xigee qad ku jirdaan fursada siyaaro dhegeysta asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullah barakatu dhegeysta soo dhawow magacaya halkaad naga soo geysanaysa
waa sacdiya buul xuture insha allah hayso saacadii barnaamijka adeed la socotay sii gudagal xaafadda burkutir saaka sidee loogu barasa dhegeysta
aad iyo aad baa loogu wanaagsanaa maasha allah
isku socodka gaadiidka xaafadaasi aad bay umahadsantahay dhegeystahaasi waa naga mahadcelinaa sida quruxda badan wanaagsan ee barnaamijka subax wanaagsan aad no- ay nagala qayb qaadatay dhegeystayaal qeybihii hore ee barnaamijka ee si toosa aad u dhegeysaneysaan halkaad nin nagala socotaan waa mawjada siddeetan iyo toddoba oo dhibic toddoba megaatiis dhow liidaano- deegaanada hoos yimaada ayaa si toosa dhegeystayaal nagala socotaan halka dhegeystayaasha gobolada iyo kuwa caalamku ay nagala socdaan baraha kulan ee internetka sida facebook ay nagala socdaan pageka idaacadda sanguni radio halka youtube channelka ay nagala socdaan radio sanguni barnaamijkaasi wax wanaagsan ayaana ah barnaamij dhegeystayaashu ay naga warbixiyaan alaba deegaanada kusugan yihiin saaka iyo sidaha lagu habraysay waxaa sidoo kale dhegeystayaasha farsado siinayna halkan salaan iyo subax wanaagsan hawada maryan dhammaan hiladooda iyo asxaabtooda ku kala sugan dhowley deegaanada hoos yimaada iyo guud ahaan gobolada dalka
hubiyo wadano dhibkii bulanay ku dardara
waa hagaag dhegeystayaal qaybihii dhexe barnaamijkaasi wax wanaagsan ayaan isla soo gahnay dhegeystaha khadku jira deen fursada siiyo waa ka xumay dhegeystahaasi khadka telefoonka ayaa ka go-ay soo beegsan lana markale haddii waqtiga kuu saamaxo qadarkan awooda ku jirno dhegeystayaasha dhanka whatsappka fariimaha gaaban ee nagala soo wadaagaya dhegeystaha ugu raadiyaan soo qabto waxa uu leeyahy dhegeystaan magaciigu waa axmed oo ku sugan xaafadda koobaad saaka koobaad si wanaagsan ayaa lagu abrisi uleeyahy hadaleyna kama jirto isku socodka gaadiidku waa okay weli goobaha ganacsi dib ayaa loo furay uu leeyahay aada buu mahadsan yahay dhegeystahaasi dhanka whatsappka fariinta gaaban nagala soo wadaagay waana uga mahad celinaa sida quruxda badan wanaagsan uu warbixiyay xaafadda uu ku sugan yahay saaka iyo sida lagu abristay dhegeystayaal qaybihii dhexe barnaamijkaasi wax wanaagsan ayaa si toos aad ula socotaan halkaad naga dhegeysanaysaana waa muujada siddeetan iyo toddoba oo dhibic toddoba megatis
سلام qad ku jiradaan fursada siiyo waa ka xumay dhegeystaasi qadka telefoonka ayaa ka go-ay soo beegsan lana markale waqti hadduu kuu saamo qadarkan hawada ku jiro dhankaasi whatsappka fariimaha gaaban ee dhegeystayaashu inala soo wadaagayaan ay sotray dhegeystahan xiga haddii aan soo qabto waxau leey magaciigu waa maxamed oo ku sugan xaafadda buulkutur saaka buulkutur si wanaagsan ayaa lagu abrisay waliba waxdalin kama jirto aada buu mahadsan yahay dhegeystahaasi waa naga mahad celinaa sidaa quruxda badan wanaagsan oo fariintiisa gaaban inala soo wadaagay isla markaana uga warbixiyo xaafadda uu ku sugaya saaka iyo sidaa lagu habelisay qaybihii dambe barnaamijka subax wanaagsan ayaan kusii dhowna dhegeystayaal halkaad wali nagala socotaan oo muujinta siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba megaatis nambarka barnamijka ku qayb qaadan kartaan waa eber lixaal saddex soddon saddex lixdan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal
waa tahay dhegeystayaal guud ahaan waxaa intaasi inagu eeg barnaamijka subax wanaagsan ood kala socoteen idaacadda sanguni barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xasan maxaa cabdullahi intaan barnaamijkan kiisa xiga hawada dib ugu kulmi doono waxaan ku dhaafanaa sidaas iyo amaan alla
dhulka sababa waaqaha dadku samaa ku wadaag